إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan xukunno isugu jira dil iyo karbaash oo lagu kala fuliyey laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo ruux kale ayaa ka dhacay degmada dhuunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu dilay weerar ka dhacay degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxaa gobolka baay ka dhacay weeraro qaraxyo ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askar itoobiyaan ah oo socdaal ku jiray waxaa gobolka howda ee somalilan ka da-ay roobab waaweyn oo duufaanno wata xukun lug iyo gacan goyn ah ayaa ka dhacay degmada kuntuwaarey ee gobolka shabeellaha hoose dab xooggan ayaa ka kacay dhul ballaaran oo dhaca waqooyiga magaalada hargeysa sodomeeyo xirfadley ah ayaa dowro sharci ah loogu qabtay degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka madaxda dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inaysan jirin waxay qabteen muddada ay joogaan madaxtooyada muqdisho yuhuudda ku nool imaaraadka carabta ayaa dhigtay xaflad ay ku muujinayeen xiriirka baaca dheer ee kala dhexeeya maamulka halkaasi ka jira warkeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna kusoo dhowaaday isagoo dhammaystiran xukunno isugu jira dil iyo karbaash oo lagu kala fuliyey laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo ruux kale ayaa ka dhacay degmada ruurirgood ee gobolka shabeellaha dhexe sakariye cumar ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamiga ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa xukunno kala duwan ku kala fulisay eedeysanayaal saddexa kuwaas oo magacyadooda la kala yidhaahdo axmed maxamed foodey oo da-diisu tahay afar iyo afartan jir iyo cabdi daahir xiirey oo da-diisu tahay lix iyo labaatan jir kuwaas oo maxkamaddu ay ku riday xukun xaduriddo ah halka eedeysanaha saddexaad oo magaciisa la yidhaahdo xasan jacuus cali uu ka duunaa xasan jacuus cali ayaa lagu eedeeyey in fal kufsi ah uu u geystay gabar muslimada xukunkan ayaa waxaa usoo daawasho tagay boqolaal dadweyne ah oo isaga soo baxay degmada rungood oo halka uu xukunka ka dhacay iyo deegaanada kale ee dariska la ah dadweynaha soo xaadiray fagaaraha lagu fulinayay xukunka ayaa wejiyadooda laga dheehanayay farxad iyadoona mar qur ah ay takbiirtu dadweynuhu isqabatay dhanka kale degmada runugood ayaa laga dareemayaa horumaro kala duwan sida waxbarashada iyo magaalada oo u muuqanaysa in dib u dhis ballaaran lagu sameeyey askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu dilay weerar ka dhacay degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland oo fariisin ku lahaa duleedka magaalada dhoobley daryaanka hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa halkaasi muddo laga maqlayay ili xogogaala ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in ugu yaraantii afar askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland halkaasi lagu dilay waxaa suuragal ah in dhimashadu intaasi ay ka badan tahay dhaawacyana ay jiraan intii dagaalku uu socday ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay furteen qoray bekaama ah amaba dabajeex ah kaas oo ay kala wareegeen ciidamada maamulka jubbaland magaalada dhoobley iyo deegaanada kale ee hoostaga ayaa saaka si weyn waxaa looga hadalhayaa weerarkaasi lagu qaaday ciidamada jubbaland ee afarta askari looga dilay qoriga dabajaaxa ahna looga furtay ciidamada ku sugan dhoobley iyo nawaaxigeeda ayaa marar badan oo hore waxay la kulmeen weeraro khasaare lagu gaarsiiyey oo kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin ciidankan iyo kuwa kale ee ku sugan jubbooyinka ee maamulka jubbaland ka tirsan waxa ay garab iyo gaashaan u yihiin ciidamada dowladda kenya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah soomaaliya gaar ahaana gobolka jubbada hoose waxaa gobolka baay ka dhacay weeraro qaraxyo ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askar itoobiyaan ah oo socdaal ku jiray guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ilaa afar qarax la beegsaday itoobiyaanka duulaanka ku jooga qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee ba iyo bokool kolonyada itoobiyaanka ah ee la qarxiyey ayaa waxaa lagu helay inta u dhexaysa degmada bardaale iyo jurkud ee wilaayada islaamiga ee ba iyo bokool khasaare xoogan ayaana halkaasi ku gaaray ciidanka xabashida etoobiya ciidanka itoobiyaanka ayaa waayadii dambe la kulmayey weeraro qaraxyo ah oo waaweyn kuwaasoo dhiigbax badan ay kala kulmeen waxaa gobolka howda ee somalilan ka da-ay roobab waaweyn oo duufaano wata warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya waryaheenna abuubakar ibraahim geedi roobab mahiigaan ah oo duufaano wata ayaa habeenkii xalay ka da-ay magaalada beligubadle oo ah xarunta gobolka hawd roobabkan oo ay ku qabowsadeen dadka iyo duunyada ayaa waxaa dhanka kale walaac ka muujiyey maamulka gobolkaas oo sheegay inay geysteen khasaarooyin kala duwan guddoomiyaha gobolka howd yaasiin maxamed shire ayaa wuxuu sheegay inay saddex qof ku dhaawacmeen roobabka sidoo kalena wuu jiingadaha ka fiiqay qaar ka mida guryaha magaalada
gobolka hawd degmooyinka gumburaha iyo beligubadle labadaaba way heshay roobkaasi duufaan buu watay wuxuu dumiyey guryo badan guryo badanna jiingad buu ka qaatay saddex qof oo iminka dhaawacana waa haynaa oo laba gumburaha iyo qof beligubadleah xoolo badanna waa lala-yahay xoolo badanna wuu laayay guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in roobabku ay si gaar ah u saameeyeen xarumaha maamulka iyo iskuullada horta xafiisyadii dawladda wuu saameeyey oo xafiiskii gobolka hawd ee barasaabku waa dumay xafiiskii dawladda hoose waa dumay xafiiskii kastanka maaliyaddu waa dumay iskuulaadkii qaybo badan baa dumay khasaare badan baa yimi muddo qiyaastii laga joogo bil waxa uu roob weyn ka da-ay hargeysa iyo burco kuwaasoo sababay geerida ugu yaraan laba qof xukun lug iyo gacan goyn ah ayaa ka dhacay degmada kuntuwaarey ee gobolka shabeellaha hoose maxamed ismaaciil ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya xukun xadul xiraabo ah ayaa wuxuu shalay galab ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala degmada kuntunwaari ee gobolka shabeellada hoose dadweyne aada u badan ayaa usoo daabasho tegay xukunkan oo lagu fuliyey maxamed xasan aadan oo ah nin isbaarooley ah oo dadka safarka ah jidka u galay sida uu qaadigu sheegay waxaa maxkamadda degmada kuntuwaarey horteeda la keenay eedaysane maxamed xasan aadan labaatan iyo afar sano jir ah waxaa lagu eedeeyey meel farsooley soonaheeda ah inay isaga iyo rag kale ay laba habeen oo kala tagsan baabuuro ku baarteen jidgooyo sameeyeen xoolana ay ka qaateen kadib maxkamadda waxay jawaab ay ka dalabtay eedaysane maxamed xasan aadan wuxuu ku jawaabay sidaan haa baabuurta la baartay aniga hal habeen ayaan ku jiray waddada haniin guuraay ayay ila aheyd waxaan wadanay hal qori oo saar ah waxaan ahayn afar qofood saddexda kale way baxsadeen aniga ayaa la isoo qabtay markii hore iyaga waxay ii sheegeen jaad inaan waddada u galno oo aan soo dhacno markii baabuurta leerkooda aan aragnay ayaa waxay yidhaahdeen adigaa gambo beedka gal waayo baabuurta hadday badnaantayna ay arkaan way cabsanayaan ee ma joogsanayaan kadib aniga boodka ayaan galay waxay baabuurtii ay ka soo qaadeen lacag dhan shan milyan oo shilin soomaali ah iyo saddex xabbo oo moobeelo sikin ah markii aan weydiyey jaadkiina aaway waxay i dhaheen jaad lama helin lacagtaasi ayaan helnay waxayna isiiyeen hal milyan oo shilin soomaali ah iyo hal moobeel oo qaraab ah intaasi kadib qaadiga ayaa wuxuu ku dhawaaqay xukunka kow maxamed xasan inuu sameeyey ficil qaaticu tariiqnimo maalna uu ku qaatay maalkaasoo ka badan nisaabkii labo xukunkiisu waa in laga gooyo gacanta midigta iyo lugta bidixda ah xukunkaani wuxuu ku sugnaaday qiraalkii maxamed xasan waxaana loo cuskoday adilada kale ah kow aayadda soddon iyo saddexaad iyo aayadda soddon iyo afaraad oo ka tirsan suurati almaa-ida qowluhu tacaalaa inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadaa ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم لبا سنتنا وحاكمنا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا وضعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا يفوا من الأرض رواه الشافعي في مسنده رقم 376 markiiba waxaa la bilaabay in xukunka lagu fuliyo ay doobahda caafimaadka iyo gaadiidka gurmadka deg dega ah haygan ahaayeen shucuurta dadweynahana waxay ahayd sida tan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka jira nabad waxaana ugu wacana idoo lagu dhaqo shareecada islaamka
dab xooggan ayaa ka kacay dhul ballaaran oo dhaca waqooyiga magaalada hargeysa warbixinta warkaasi waa kan cali aadan wararka naga soo gaaraya gobolka waqooyi galbeed ayaa waxay sheegayaan in dab xooggan uu ka kacay dhul baaxad leh oo ku yaala waqooyiga magaalada hargeysa dabkan oo ka kacay deegaano u dhow ilin dhexe ayaa wuxuu bilowday habeen hore isagoo soo gaaray habeenkii xali guddoomiyaha deegaanka ilinta dhexe cabdiraxmaan cabdulaahi ciise ayaa saxaafadda hargeysa kula hadlay isagoo u sheegay in goobta uu dabka ka kacay ay tahay meel howd ah walaalo dabkaasi wuxuu ka kacay dooxada laydhahdo dhalin waraabe oo u dhow deegaanka afcad buurta raasud waxaan ku dhahdaa in dabkaasi adoo sababmiga aadanbaa loo tirinaya inuu ku kacay waxaana aada uga sii qayb qaatay dhulka oo ahaa dhul doogoo cawsle iyo dabeesha xaga adoo aada uga dhacaysa oo dabkii meeldheer ku buuraysa iyo cawskoo dhulkii iswada haysto oo aan kala googo lahayn ayaa sabab oo aada aada u sii sido inkasta uu khasaare geysanin wuxuu sheegay in uu cagta mariyey dhir badan sida uu sheegay guddoomiyaha ilinta dhexe markaa dadku aada bay uga taxadireen oo way ka yaaceen oo wa sababaha u loo baktin kari waayo ama loo gaari waayo in la baktiyo hadda khasaare nafeed mid maaleed oo hadda ka dhacay meesha ma jiro laakiin waxaa ka dhacay khasaaro dhuleed oo dhulkaas deegaankaasi khasaaro weyn baa soo gaaray dhulkaasi khasaaro weyn baa ku dhacay ilaa iyo hadda lama garanayo sababta keentay dabkan gobollada waqooyi waxaa waayihii dambe ku soo badanayay mucjisooyinka sodomeeyo xirfadley ah ayaa dowro sharci ah loogu qabtay degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka maxamed muudey awo muslim ayaa warkaasi inoo soo jeedinaya duuradan oo socotay toddoba maalmood ayaa waxaa loo qabtay dadka xirfadleyda ah ee ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka xirfadleyda ka qayb gashay waxaa ka mid ah kawaanleyda maqaayadleyda iyo kuwa kale dadkan oo sodomeeyo ahaa ayaa waxay ka warameen waxyaabihii ay ka faa'iideen dowrada barake bo barake dowladani imisaa maalmood baa idin socotay toddoba maalin waxyaala aad ku barateen maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid a maa huwa aliimaan aliimaan huwa ictiqaadu bilqalbi wanutqu billisaani yaziidu bidaacati wayanqusu bilmacsiya kam arkaanu aliimaan jubaab sitatun waa lix wahiya an tu'mina biاllaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi wabilyowmi alcaakhiri wabilqadri hayrihi sharihi min allaahi tacaala anoo magacay ku bilaaw booraha bowliyaarow oo dowladna may baan idin socotay muddo oo todoba beri ah waa gartay ee todoba beri ee idin socotay maxaa casharoo aad ku qaadateen cashar may baan qaadnay dhinaca tawxiidkii onayto dhahaarad waa gartay in casharada qaarkood ayaan waxaan jecelnahay inaad soo jeediso casharada qaarkood may baan kainku jeediyey kam maraatib diin talaasa sidoon maraatib diin alislaam aliimaan iyo alixsaan kam arkaanu islaam khamsatun shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuululah wa iqaamu salaat wa itaawu zakaat wa soomu rawdaan wa xajulbeyt man istadaa ilayhi sabiila sidoo kale mid ka mid ah mucalimiintii dowrada bixinayay ayaa saxaafadda siiyey macluumaad kale haddaan ka warramo dowladan khayrka badan oo soo gabagabowday in ka badan sodomeeyo ayaa kasoo qayb gashay oo ka faa'iidaysatay diihinka waanleyda ee kuwa dhismayaasha ka shaqeeya kuwa maqaayadaha dhammaan xirfadleyda ku nool gobolka ama magaaladan ku nool ayaa ka faa'iidaysatay waxaanu arrinkaasna ilaahay kadib waxaa uga mahadinaynaa xarakada kasoo shaqaysay iyo madka dacwa ayaan u mahadinaynaa oo dadkaas caamada ku dadaalaya inay diintooda u iftiimiyaan inuu ilaahay ayagana qabrigooda u iftiimiyo shartana adduun iyo aakhira ilaahay uu ka badbaadiyo waxaa wax la siin jiray laba mawduuc ayay qaateen towxiidka oo ah asaaska diinta ugu weynaa iyo dahaarada iyo fiqiga wixii hoos imaado dahaarada iyo salaada iyo wixii lamid ah marka towxiidka ayaa kow lagu bilaabay sababtoo ah towxiidka haddousan ansixin ama uu jaban yahay salaada hadda ansixi mayso marka towxiidka ayaa si fiican loogu fasiray macnihiisa shuruudihiisa waxyaabaha lagu gaalo munaafiqnimada noocyadeeda jirkiga noocyadiisa kadib ayaa haddana mustawa thaani haddana dahaaradii iyo salaadii tayamumka wixii dhammaaya si fiican loogu sharxay si oo macnaha qaabaysan ayaa lagu sameeyey marka sidaas ayaa loo sameeyey maktabka dacwada degmada saako ayaa inta badan duuraad u qabta qaybaha kala duwan bulshada sida faahfaahinta warkan uu mar kale ku eegayo waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac madaxda dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inaysan jirin waxay qabteen muddada ay joogaan madaxtooyada muqdisho madaxweynihii hore ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo mid ka mid a warbaahinta muqdisho uu warramayey ayaa shaaca ka qaaday in ninka xilka asiga kala wareegay maxamed cabdulaahi farmaajo oo iminka afar sano usii dhammaanayso wax uu qabtay aan la arag waxa uu soo qaaday qodobo badan oo qabyo ahaa islamarkaasina lagu waday in hore loo sii wado kuwaas oo xaggooda wax tilaabo ah oo loo qaaday aanay jirin waaba sheegayba waxba kuma soo kordhin siyaasadda iyo dhismaheeda laba kun iyo lix tobankii meeshay joogtay joogtaa waaba intaan leeyahay laba kun iyo toddobiyo toban in laga bilaabay ahayd oo ilaa maanta muxuu ahay la garanayo waxna laguma soo kordhin deegaanadii lama xuraynin dastuurkii lama waxaynin maxaanku idhaha xisbiyadii lama dhammaystirin dowlad goboleedyadii infrastructurkii dalkaani dowladdana caasimadday ka talisaa dalka dadkii ka talinayay tala lama siinin bal colaado iyo caqabada hor lahaa la dhigay marka waa run waa waxaan leenahay dalkan laba kun iyo lix iyo toban meeshii looga tagay uu joogaa waxba kor uma soo kicin waxba kuma soo darsoomin dowladnisidana waataan dhehn waa mid mid la dul saaray war waxba lama dul saarine marka ma garanayo de aniga ninkii dad iyo raggii taladoodu meeshaan lagu soo gaaray ha loo daaya talada maanta ayaga haddana wax fiican keenaye anu ma qabee waxaan qabaa caqli fiican hadday leeyihiin talada dadka hala tasha madaxda dowladda federaalka wakhtigooda ayaa sii idlaanaya waxaana iminka lagu jiraa isdhaleecayn iscaayid isugoodin iyo wixii la mid ah qolada kuraasta ku fadhisa waxay doonayaan inay ku sii fadhiyaan kuwa kalena waxay doonayaan in ay ka kacsadaan taa ayaana keenaysa in dhinacyadu ay aada isu nacaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa inoo soo jeedinaya waryaheenna abuubakar ibraahim geedi تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan gebi ahaanba maanta ku soo qaadanaynaa hoos u dhac dhaqaale oo soo wajahaya dalka ingiriiska ضبطها دستورنا آياته تفصلي dalka ingiriiska oo sida uu sheegto ka mida wadamada ugu dhaqaalaha badan dowladaha ka jira caalamka ayaa haatan ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo soo food saartay bilihii lasoo dhaafay arrintan ayaa waxaa sababay cudurka korona iyo saameynta uu ku yeeshay waddankaas gaar ahaan bishii abril oo uu culayska ugu badan soo wajahay u k bishaas oo keliya wuxuu ingiriisku lumiyey labaatan dhibic afar boqolkiiba taas oo ah xaddigii ugu badnaa ee si bilaah loo arko marka loo eego taariikhda ingiriiska saxaafadda waddankaas ayaa xafiiska xog ururinta qaranka ka soo xigtay hadal walaac ah oo uu ku sheegay inuu cudurka korona si baan u saameeyey dhammaan dhinacyada dhaqaale ee dalkaas tani waxay ka dhigan tahay hoos u dhac saddex goor ka badan burburkii dhaqaale ee ku dhacay ingiriiska sannadkii labada kun iyo siddeedda goortaas uu dhulka galay dhaqaalaha dunida oo dhan markii uu dalkaas soo gaaray cudurka korona ingiriiska wuxuu qorshihiisa ahaa in gebi ahaanba duulimaadyada iyo dhaqdhaqaaqyada la xanibo si loo yareeyo dhimashada badan ee cudurku sababayo laakiin waxay ku khasbanaadeen inay si deg deg ah u beddelaan istaraatiijiyaddaas dhaqaalaha burburaya iyo dhimashada waxay doorteen dhimashada badan iyagoo bishii may bilaabay inay khafiifiyaan xanibaadaha madaxda waddanka ingiriiska waxay haatan ku cataabayaan in cudurka covid sagaal iyo toban uu u saameeyey si ka duwan dalalka kale ee uu ku baahay ingiriisku waa dalka shanaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan sida uu sheegto waxaana xusid mudan khubarada dhaqaalaha inay sheegayaan inay adkaan doonto inuu si sahlan uga soo kabto dhaawaca dhaqaale ee soo gaaray bishii abriil cudurka korona oo gaaray inta badan dalalka caalamka ayaa si gaara u saameeyey waddamada yurub iyo maraykanka kuwaasoo u wiiqay dad ahaan iyo dhaqaal ahaan intaba dalka ingiriiska ayaa horey uga baxay ururka midooda yurub intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina yuhuudda ku nool imaaraadka carabta ayaa dhigtay xaflad ay ku muujinayaan xidhiirka baaca dheer ee kala dhexeeya maamulka halkaasi ka jira yuhuudda ku nool dubay iyo abudubay ayaa dhigtay munaasabad diimeed oo ay ku sheegeen inay ku weynaynayaan xidhiirka ay la leeyihiin imaaraadka carabta waxay baraha internetka kusoo daabaceen muuqaallo muujinaya dabaaldegyadooda iyagoo isugu jira ciidamo iyo dad sacabooley ah sida ay baahisay warbaahinta yeshiifa world news bortal ilaa iyo saddex kun oo yuhuud ah ayaa ku nool dalka isutagga imaaraadka carabta kuwaasoo markoodii hore ka kala yimid dalalka maraykanka yurub iyo koonfur afrika warbaahinta bolombej ayaa sidoo kale baahisay in bulshadan yuhuudda ah ee ku nool imaaraadka carabta ay kusoo bilowdeen markii uu hagaagay xidhiirka u dhexeeya imaaraadka iyo yuhuudda yuhuudda ayaa u muuqanaya kuwo lagu deegaamaynayo imaaraadka si la mid ah falastiin taasoo keeni karta inay sannado kadib sheegtaan inay iyagu leeyihiin sannadkii lasoo dhaafay wargeeska jolfi news ayaa sheegay in magaalada abudubay laga dhisayo mashruuc magaciisu yahay abrahamic family house project dhismahaas oo la filayo in la dhammaystira inta lagu guda jiro sannadkan laba kun iyo labaatanka waxa uu ka koobnaan doonaa qaybo kale ah kiniisad iyo macbadka yuhuudda bishii oktoobar sannadkii laba kun siddeed iyo tobankii mas-uuliyiinta imaaraadka carabta ayaa ciyaartooy israa'iili ah u oggolaaday inay ka qayb qaataan tartan ciyaaro oo lagu qabtay magaalada abudubay bishii agoosto sannadkii laba kun sagaal iyo tobankii wargeeska yuhuudda ee haratis ayaa baahiyey in imaaraadka uu yuhuudda la galay heshiis dhan saddex bilyan oo dollar si ay u siiso awood sirdoon oo ay ku jiraan laba diyaaradood oo wax basaasa si kastaba ha ahaatee yuhuudda ayaa xoogga saaraysa sidii ay u qabsan lahayd dhulka imaaraadka carabta maadaama ay heshay madax wax walba u saxiixa qorshahaas mid la mid ah ayaa haatan ka socda dhulkeenna soomaaliya kaas oo ay waddo dowladda itoobiya oo iyana heshay madax wax walba u saxiixaya warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa